halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mijirbaan hirarka efemyada ah ee geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniin ah afarylabaatanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo afariyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijkan waxaan idiinsoo wada jeedinayaa saare ciidle nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
idaacadeenna waxaad ku maqli doontaa barnaamijka sheeko gaaban oo lagu magacaabo lama huraan oo si taxana ah aad uga dhagaysan doontaan idaacadda habeen kasta oo isniina hadda oo kale waan maqlaynay waan sabaqaynay wixii xalay rasaasiya dhibdhacaaye eh dee dhibkaagu intee iyo dhaawaxa uu gaarsan yahay bal loo warran anigana waa kanoo waadi aragtaa boodadaaya iga dhaawaceen gabadhaydii sureer ahaydna way igala tageen meelay ku sugan tahayna garan maayo adeer macaane bal meeshay ku sugan tahay anaa ka qabardooni doone bal haddii ilaahay idin balcaan ku geyna meelaan daawo kaala heli karno codadkaasi ayaa qayb ka ah sheekada lama huraan oo laga bilaabo caawa aad si taxanaa uga dhagaysan doontaan idaacaddeenna habeen kasta oo isniina intaynu ku guda jirno barnaamijkeenna wacyigelinta dabaysha qodobada kale oo aan idiin ku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan tallaalka cudurka dabaysha balse marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa
ugu yaraan sagaal qof oo shan ka mid yihiin maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen duqaymo cirka ah iyo gantaalla ay rideen ciidamada kenya saacadihii lasoo dhaafay kadib markii dad ka badan ay ku dhinteen ururka al-shabaab weerar ay u geysteen oo ku dhinteen siddeed iyo labaatan qof oo u dhashay dalka kenya duqaymahan ayaa ka kala dhacay ceelcaad oo ku taalla gobolka jubbada hoose iyo gadoon oo iyaduna ku taalla gobolka gedo dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan rayid dhinaca kalena xaaladda magaalada mandheere ee dalka kenya ayaa degan iyadoo halkaasi uu ka dhaqan galay bandow lagu soo rogay kadib weerar siddeed iyo labaatan qof ku dhinteen oo lala eegtay bas maalmihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee kenya ayaa si weyn u adkeeyey xaaladda ammaanka ee gudaha magaaladaasi iyo deegaanada ku hareereysan xadka ay soomaaliya iyo kenya wadaagaan saraakiil reer afghanistaan ah ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey inuu isku qarxiyey garoon lagu cayaarayay kubadda gacanta waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa konton qof ciyaartan oo ka dhacaysay magaalada yaxya kheel ee gobolka baktika ayay kasoo qayb galeen dad aad u badani kasakow dadka dhintay waxaa goobtan ku dhaawacmay ilaa siddeetan qof oo kale oo xilligan lagu daaweynayo goobo caafimaad oo kala gedisan oo ku yaala kaabuul baktika ayaa ku taalla xuduudda dalkaasi la wadaago bakistan wuxuuna gobolkani ka mid yahay gobolada ay sida weyn u saameeyeen howlgallada ururka daalibaan uu kaga soo horjeedo xukuumadda dalka afghanistan
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o e washington waxaynu gudagelaynaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha cudurka dabaysha ayaa inkasta uu yahay cudur halis ah waxaa lagaga hortegi karaa waxyeelada amaba dhimashada uu caruurta u geysto tallaalka dabaysha wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixin amuurtaasi la xidhiidha ha nooga soo diray magaalada hargeysa cudurkan dabaysha oo ah mid ku badan dadka ay da'dooda shan iyo toban jirka ka hoosayso ayaa la tilmaamaa in badanaa calaamadihiisu ay yihiin qaar qarsoon marka laga yimaado in qofku uu xilliyada dambe dareemo xumad iyo laalugo matag iyo daal iyadoo marka dambena uu qofku dareemo in muruqyadu ay daciifaanba waxaana la isla aqoonsan yahay in tallaabada ugu muhiimsan ee lagaga hortagi karo cudurkani uu yahay tallaalka haddaba ahmeed intee leg ayuu bulshada u leeyahay tallaalku doctor cabdifataax maxamuud ibraahim waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud talaalku boqolkiiba waxaa la yidhaahdaa boqolkiiba sagaashan ama wax ka badan ayaa waxa uu sameeyaa talaalku wuxuu ka yareeyaa dadka dhimashada mortality rateca carruurta yaryar ayuu ayuu yareeyaa ama dhimashada ayuu ka yareeyaa Een, markaa talaalku muhiimad aad u weyn ayuu ugu fadhiyaa maxa- een, in ta- xanuunkan laga hortago waayo xanuunkan had- maadaama uu fayras yahay fayraska aan u dawo lahayn waxa weeyaan keliya lagaga hortegi karaa waxa weeyaan in talaal la siiyo qofka talaalkaasi markaa muhiimad aad u ballaadhan ayuu leeyahay ka hortagga cudurkan oo ah mid lagu diyaariyo goobaha caafimaadka gaar ahaan cusbitaalada iyo xarumaha hooyada iyo dhallaanka ayaa ah mid ilmaha loo bilaabo marka uu dhasho islamarkaana la siiyo dhibcaha uu ka qaato afka iyadoo sidoo kalena uu qaato xiliyo kala duwan oo xoojina talaalka waxaa loo qaybiyaa horta guud ahaan laba qaybood baa loo qaybiyaa qayb la yidhaahdo een, qayb la yidhaahdo o b v la yidhaahdo ama afka laga qaato oo dhi- laba dhibcood oo qofka afka lagaga dhabqiyaa iyo qayb baarantaa la yidhaahdo oo laysku mido injectiona innaga laakiinse een, waddamada soo koraya oo kale lagama isticmaalo talaalka injectionka laysku mido waxaa la isticmaalaa da- talaalka afka laga qaatay dhibcaha talaalka dhibcaha afka laga qaato waxaa la siiyaa een, marka la eego waddankeena oo kale boolyosiro wax la yidhaha baa la siiyaa oo qofku markuu dhasho loo bilaabo waxaa kaloo la siiyaa bisha koowaadna mid baa la siiyaa bisha labaadna mid baa la siiyaa bisha saddexaadna mid baa la siiyaa dee afartaa jeer ayaa talaalka la siiya marka waxaa loo siinayaa dhowsku markiiba waxa weeyaan laba dhibcood inaad ilmaha yar siiso haddana boolio wanka laba dhibcood baad siinaysaa boolio tuuga laba dhibcood baad siinaysaa boolio trigan laba dhibcood baad siinaysaa marka laba laba dhibcood baad u siinaysaa markiiba tallaalka lagaga hortagayo cudurkan oo muddo dheer la soo waday ayaa haatan la tilmaamaa in fahamka bulshadu uu kor u kacay marka la barbardhiga wakhtiyo hore oo dadku aanay aqoon fiican u lahayn ahmiyaddiisa waa sida uu tilmaamayo cawaale cabdilaahi cumar oo ah khabiira dhinaca nafaqaynta carruurta dadku badankooda iminka aqoon- ee, aqoontooda way fiican tahay waxna way fahmayaan markaa dadka badankooda iminka carruurta way siiyaan waayo inta badan dadku waxay ka baqaan b- tallaaladan kale eerbadaha lagu mudo laakiin kan labada dhibcood afka laga siinaya inta badan carruurta aad iyo aad ayay dadku siiyaan wayna fiican yihiin sidaa uu soo tilmaamay cawaale waxaa jira dad weli qalad fahamsan ahmiyadda tallaalka hase yeeshee howlwadeennada caafimaadka ayaa muujiya dadaal ay ku fahansiinayaan islamarkaana ay kaga dhaadhicinayaan muhiimaddiisa taasi oo marka dambe geeyeysiisay in dad badani ay u soo noqdaan inta badan qofka caynkaasi markuu ka hor yimaado shaqaalaha waxay sameeyaan cidda ka sarraysa u gudbiyaan cidda ka sarraysa markaa u tagta way la hadlaan haddii ay ku qanci waayaan ciddaana ciddii ka sarraysa u gudbiyaan kadibna ilaa iyo heer wasaaradeed ayaa lala socdaa qofkaasoo laga dhaadhiciyaa caruurtiisa waxaan in wax loo tarayo aan waxba la yeelin dhasha aan shaqo ku lahayn kadibna inta badan dadka way iska qancaan wayna qaataan qaar diidana way jiraan oo ku adkaysta go'aankooga iyadoo khubarada caafimaadku ay aalaaba ku taliyaan in waalidku ay ku dadaalaan in ilmuhu helo tallaal dhammaystiran si jidhkiisu u helo difaac dhammaystiran ayay dhacdaa xilliyada qaar in ilmuhu uu sagsaago helitaanka tallaalka haddaba maxaa arrintaasi kala gudban waalidka se haddii dhowr jeer lagu celceliyo ilmaha wax saamayn ama ku yeelan karta waa kana doctor cabdifataax maxamuud ibraahim Een, horta waxa wanaagsan in talaalka ilmuhu wada qaato oo ka bilaabo zero ilaa four ilaa three uu gaadhsiiyo laakiinse haddii uu ka kala boodo waa loogu celinaya oo dhowskii uu soo misirgareeyey ee uu ka booday ee uu- uu- ee- ee waalidkii uu ka booday ayaa dib loo siinaya waxaa jira mararka qaarkood uu endemic yahay oo uu dadka ku wada dhacay oo ama meelo waddankeena agteeda oo kale laga soo sheegay inuu fayraski jiro marka waxaa la samaynayaa in dib loo siiyo fayraskii oo taasina waxaa la yidhahdaa booster dose baa la siiyaa dadka markaa waa lagu celcelin karaa mar mar xoojin baa la siiya cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
cawaysin wanaagsan idilahaantiinba halkaad nagala socotaana waa v o a dabaysha ayaa laga dabar jaray inta badan dunida laakiin weli waxa uu ku dambeeyaa dalal dhowr ah oo uu ku baahsan yahay sida bakistan afghanistan iyo nigeria wadamo ay soomaaliya ku jirtana wuu kun- wuxuu uu ku soo noqday xanuunka kadib markii la sheegay in laga dabar jaray waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa waraysi arrintaas ku saabsan la yeeshay madaxa isbitaalka xaawo cabdi ee magaalada muqdisho daktareeso deeqo aadan maxamed dadweynaha horumar gaaray bolio ma lahan completely cuduro badan oo annaga nala ka helo vaccine u baahan dadweynaha waa la dabar go'e weli wuxuu ku dambeeyaa africa iyo asia wasiiba iyada dhan maahan ee wadamada ugu sii liliita ah weli bolio laga helaa dhibaatada dadweynaha bolio uu u dabargoyn karin uunana ogaan karin tiradeeda gooni waxaa ka mid ah accesski meeshii looma helayo in la tago ama loo gudbo waa meelo rural ah oo xirxiran oo baadiye ah ama go-doon ah marka ama dagaal ka jiro soomaaliya hadda adduunyada si ugu xirneed oo go-doosaneed taas ayaa keeni karto hay-adihii jira institutionka caafimaadka oo wadamadaas jira inayna tegi karin meelaha qaarkood aynan daawadii gaarsiin karin vaccinka oo facility aan la haysanin taasaa ugu weyn dhibaatada ugu weyn oo cudurka faafin karto oo weli uu kasii jiri karo wadamada oo aan under developed ah oo horumarka aan gaarin marka vaccinka wuxuu u baahan yahay wey lagu geeyo sabab lagu geeyo jid lagu geeyo waa inaa cold chain waxa la dhahayo meesha laga soo qaado ilaa beeshinka waa inuu qabow ku jiraa waa inay dad yaqaaniin oo tababarkiisa waa fudud yahay bolio vaccinkiisa wax dhiba maaha waa dhibic afka loogu dhibcinayo cunuga oo wax weyn ma ahano cirbad iyo injection uma baahna waxaa naga maqan jidka accesska ilaa hadda soomaaliya bolio active waaye laakiin meelo aan la teginaa la ogeynaa jiro haddii la dhaho adduuweynaha boliyada aan ka hadlayna waa laga dabargooyey maxaa yeelay waxaa u fududaatay access systemka u fudud caafimaadkay haystaan tallaalkay haystaan systemkay raacayaan accesska jidka u fudud shacabkiyaa diyaar u ah inay cudurka hortagaan so ma ahan keliya dadka caafimaadkoo dadaalaya shacabkan waa inay ogyihiin ee aweer yihiin ee dadaal ee diyaar u yihiin inay ka hortagaan cudurka wadamada laga dabargooyey cudurka boolyada ilaa hadda dadaal noocee ah ayay sameeyeen iyagu dadaal shacab iyo dowladay muujiyeen sida western maadii loo hadla yurub ama maraykanka ama wadamadan east yurubka loo yaqaano rushia horumarka gaaray labada dhinaca laga dadaalay shacabkii dowladdiioo diyaaro u hayso vacsiinkii iyo dabagalkii iyo shacabkiioo diyaaro caruurtoodii keenaya oo ku dadaalaya soo labada dhinac marka annaga ka diyaar garoono oo infrastructure facility ah meel walba ku gaaran aan haysano waxay ila tahay inuu fudud yahay in laga dabargoyn karo oo la baabi'in karo dalalka iminka uu ku dambeeyo cudurka dabaysha sida nigeria bakistan iyo afghanistan maxaa u sababa inuu cudurku baaqi kusii ahaado afghanistan haddaan kasoo qaadno waa sida soomaaliya oo kaleeto dagaalaa ka jira civil warka keena dagaal ka dhex taagan oo soddonkan sano afartan sano u dhow wadankii waa burbursan yahay caafimaad ma lahan infrastructure oo dowlad wasaarad caafimaad oo wixii ka hortegaysa ma lahan oo baabi'inayso isbitaallo ma lahan soomaaliya iyo afghanistan way isku dhow yihiin nigeria markii loo fiiriyo populationka iyo systemka dowladda ka qaraban iyo systemka shacabkaan diyaar ahayn ayaka dagaal ma haystaan nabaday haystaan dowladda wasaaradda caafimaadka iyo dowladdina waa jirtaa laakiin shacabkana diyaar ma ahan dowladdina diyaar ma aha inay howshaas la wada qabtaan so two factorsaa jiro factor of government xagga dowladda iyo factor oo shacabka ah annaga waxaa noogu sii daray environmental factora jiro africa badankeeda sida nigeria afghanistan iyo soomaaliya looma tegi karo meelihii la rabay waxaa jiro infrastructure problem oo jidad ma leh warbixin ma leh statistica ma leh shacabkii maba ogaba boolia waxay tahay hadda soomaaliya meelaha qaarkood ad tagtid dabeel waxay tahay ma oga cuduraa hele iyo jiisuu noqda iyo habaraa jiida iyo waxaa lagu sheegaya waxaa jiro traditional issuena waa jiraa soo marka waxaa loo baahan yahay shacabkiina la wacyigeliyo oo aqoontooda la kordhiyo dowladdiina ay kasoo baxdo qeybteedii ee dadkii shacab vacciinkina keento awareness waxaa la dhahayan wacyigelin xooglan ee shacabka si bakistan oo kaleeto bakistan weli still unstable waaye dagaalna waa jiraa waa la dhihi karaa mana jiro waa la dhihi karaa bakistan iyo hindiya dhibaatada haysta waxaa waaye baahida poverty severe poverty waxaa la dhahayaa jiro populationkooduna waa badan yahay labadaas walxaadaa dhayka dhibaatada u keenayso wasaaradda caafimaadka oona dadkii oo dhan gaari karin marka dadkaa tirada ka batay higher number of population ay qabaan populationkaa badan maxaa la dhahaa dowladdiina weli waxay ku mashquulsan tahay political dowladaha adduunka horumar gaarin ayay political ku mashquulsan yihiin shacabkii uma jeedaan so that is the issue oo politicala ka jirto shacabkoodina nin maanta bariiskiisii calooshiisa baahan kama fikirayo boolia ku imaan karto so waxa ugu horey ka fikiraya waxaa maanta bariis ah ilmahaasiisa ama canjeero yar ma helaysa soo baahidana waxa ugu weyn oo dhibaatada keenaya cuduradaas aan looga hortegi karinay ka mid ah dalalka inta badan la sheego in cudurku dhoof uu kusoo galo sida soomaaliya oo kale qaab noocee ah ayuu kusoo gaaraa research waxaa lahayaa baaritaan xoog leh u baahan tahay markii la dhahayo cudurka dhoofuu ku yimid waa in fact lahaayo oo qofkii soo galo cudurkii keenay oo la arko la dabagalo cudurkii ku dhacay wadankuu ka yimid yani contamination dheer uu soo sameeyey qof soo gala ilaa wadanka diyaaraddu soo raaca meeshuu transit ku hay ilaa soomaaliya u imaaday bad aniga waxay ila tahay soomaaliya inuu jiray bolio waana la ogeen oo hadda xooga la saaray oo maybe east africada noogu dhow nooga imaan kara laakiin wadamada fogfog oo la sheegaya uma maleynaya inuu noogu yimid but research haddii la sameeyey oo la dabagalana waa laga yaabaa inaa ogaano annaga waa inaa xooga saarnaa yes bolio waan qabnaa inaan ka lexlexana ma ahan dabeel way jirtaa see uga hortagnaa tan haddana heesee uga hortagnaa ee see u kontroolnaa erboorkeeni iyo dekadaheeni oo wax kale ay noo soo gelin iyo intana heeso see loo limid garay oo loo xadidaa oo loo daaweeyaa goolkeena annaga inuu saas ahaado waay ugu dambayntii ditore sadeeqo rajo intee la eg ayaa laga qabaa in guud ahaan la cirib tiro cudurka dabaysha ani waxay la tahay in laga ciribtiri karo soomaaliya oo si fudud looga ciribtiri karo muddo waxaan waxay ila tahay shan ilaa sideed sano lagu ciribtiri karo haddii loo soo jeesto haddii ay dowladda iyo shacabka soo jeestaan waa in la dhammaystiri karo la ciribtiri karo la wada talaali kara caruurteen iyo dadka waaweyn
madaxa isbitaalka xaawo cabdi ee magaalada muqdisho doctor sadeeqa aadan cabdi oo magaalada muqdisho ugu warramaysay xasan kaafi qoyste dhinaca kalena wariyaha eega magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ku eegaya noocyada fayraska cudurka dabaysha iyo sida uu kala halis badan yahay cudurka dabaysha ama booliyada ayaa u kala baxay ilaa iyo saddex nooc oo qaybtood laga ciribtiray dalka soomaaliya waxaana dhakhaatiirta soomaalida ay tilmaamayaan in mid ka mid a noocyadaas uu khatartiisa aad u badan yahay arrintaas ayaa waxaa maanta iiga waramay dhaktar cali xasan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada garowe
cudurkan booliyadu waa cudur faafa oo la kala qaado oo keeno virus keena runtii waxa loo yaqaano inuu naafeeyo dadka waxaa jira saddex nooc oo markii la kala qaadayo saddexdaa nooc waxaa loo yaqaanaa nooca koowaad labaad iyo saddexaad nooca labaad caalamku waa laga dabatiray laakiin labada nooc oo kale weli way jiraan nooca saddexaad ayaana wuxuu yahay nooca badan ugu khatarsan marka calaamad ahaan iyo dhibaatada uu ku reebayo la fiiriyo marka wadankana weli wuu ka jiraa inkastoo ilaa rajaynayo bishii june ee lasoo dhaafay inaan qofna la helin laakiin xiliyadii hadda two thousand thirteenkii iyo saddex iyo tobankii dad badan ayaa ilaa boqol iyo sagaashan iyo lix qiyaastii dad ah ayaa laga helay soomaaliya puntland markii laga hadlayo waxaan umalaynayaa two thousand fourteenkii ama sanadkii aan hadda lagu jiro june wixii ka horreeyey waxaan umalaynayaa in shan kiis meelahaas laga helay ilaa hadda laakiin ila wixii june ka dambeeyey weli qofna hadda lama hayo inkastoo xaaladda aada loola socdo nooca saddexaad ayaa ah kan ugu khatarta badan islamarkaana lagu arkay meelo badan oo soomaaliya ay ka mid tahay jiraa soomaaliya wuu ka jiraa caalamkao dhan wuu ka jiraa maxaa la dhahaa adigu waana nooca runtii barlyska runtaa keena dhibaatada ugu weyn qofka ugeysta waana runtii wadamada hadda uu ku wareegayo oo africa iyo asia ugu badan yihiin noocyadaas waa laga helaa dhakhaatiirta ayaa ugu baaqaya bulshada soomaaliyeed inay isticmaalaan tallaalka ka hortegista si bulshada uga fogaato cudurkan runtii markuu qofka ku dhaco xal weyn looma hayo muhiimaddu waxa weeye in dadka tallaal loo sameeyo marka in waalidiintu ay cunugooda tallaalaan ayaan dadka kula talin lahaa waxaa kaloo hadda la yaab leh oo sidii aan horey inta badan loo aqoon in cudurkani hadda uu ku dhaco dad waaweyn oo dadka hadda fiisaska hadda la helay dad sideed iyo toban sano jira iyo ka waaweyn sideed iyo labaatan sano iyo dadkaa in la helay marka inay hadda dhib ahaanaso in guud ahaan dadka o dhan la wada tallaalo aan dhaqaalo badan loo helayn laakiin ay fiican tahay caruurnimada in tallaal loo sameeyo dadkan sidoo kalena dee cudurkan maadaama uu yahay cudur infection oo xagga nadaafadxumada iyo wax ku faafa oo saxrada qofka la socda in dadku ay nadaafada ku dadaalaan baradhaqidooda cunadooda waxay ka cabiyaan iyo weelasha wax ku cunayaan iyo kulli nadaafad si guud loogu dadaalo saasaan kula talin lahaa dadka sida ay sheegtay hay-adda xakameynta iyo la socodka cudurada ee maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo c d c oo ay v o eda iska kaashanayaan barnaamijkan wacyigelinta cudurka dabeesha ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in guul taariikh ahi laga gaaray dagaalka loogu jiro ciribtirka cudurka dabeesha khubarada ayaa sheegaya inay malaynayaan in kii labaad saddex nooca fayraska cudurka dabeesha uu ka koobmo la dabargooyey kadib markii dunida laga fuliyey ololooyin tallaal oo xoog badan nooca halista ah ee loo yaqaano kan saddexaad ayaan la arag in ka badan laba sannadood nooca kale ee labaad ayaa la dabargooyey oo dunida aan lagu arag ilaa iyo sannaddii kii hay-addu waxa ay sheegtay in nooca loo yaqaano kan koowaad ee fayraska dabeysha uu yahay mid weli si asal ah uga jira saddexda wadan ee kale ah bakistan afghanistan iyo nigeria inkastoo ay jiraan dalal kale oo cudurka uu dibadaha uga yimid sida soomaaliya oo kale nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna magaalada nairobi marka laga soo tago tallaalka waxaa jira siyaabo badan oo ay ugu wen yihiin wacyigelinta iyo fariimaha caafimaadka oo lagula dagaalamo faafista cudurka dabaysha sida telefishinada raadiyayaasha baraha internetka iyo weliba kuwa bulshadu ku xidhiidho waxaa kaloo jira qoraallo lagu xardho goobaha caafimaadka wariyaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo haya toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah dhaktar maxamuud axmed faarax oo dhaktar bowle loo yaqaan oo ah milkiilaha maamulaha xarunta caafimaadka ee mecca nersin home ee magaalada nairobi oo in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ka shaqaynayay qeybaha kala duwan ee caafimaadka xaruntu waxay leedahay calaamado fara badan oo dadku ay ka faa'iidaystaan oo fariimuhu ay ku qoran yihiin wuxuuna dhakhtarku ugu talagalay maalmo kala duwan oo dadku ay ka faa'iidaystaan tallaalka iyo wacyigelinta la xiriirta dhinaca fariimaha caafimaadka ugu horreyntii dhakhtarka oo ka hadlaya howlaha dhinaca wacyigelinta iyo isgaarsiinta la xiriirta ee xarumaha isaga uu leeyahay iyo kuwa kale ee dhakhaatiirta uu la wadaago waxaa hadaladiisii ka mid ahaa bismillaahi raxmaan raxiim suma asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah cudurada la isqaadsiiyo oo maaragtay aan daawada lahayn laakiin ka hortaga leh waa badan yihiin sida taxanaha ahayd oo laga soo sheekeeyey dabeesha baa ka mid ah waxaa ka mid cudurada beerka ku dhaca hebatitis-ka iyo waxaas la dhaho hadda tallaalada lagu daray marka waxa keliya oo aada looga hortago oo lagula dagaalamo daawo maaha oo daawo malaha waxa weeye tallaal iyo ka hortag ka hortagaasna waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo boostaro loo sameeyo in maaragtay meelo lagu kulam ay ku kulmaan u badan yihiin reer miyiga meelaha maaragtay ceelasha meelaha maaragtay xoolaha laga waraabiyo hilooyinka webiyada masaajidyada looga sheego iskuulaadka caruurta markay isu soo aruuraan boostaro loogu dhejiyo markaasna wixii yaryar hadduu markaa endemic yahay wixii oo hadda uu soo labakacleeyay hadda uu soo labakacleeyay meelaha qaarkood waxa weeye maaragtay in maarata xataa iskoolaadka lagu tallaalo marka waxa weeye m c h yada oo maaragtay hooyooyinka dhalaanka iyo lagu daryeelo isagana lagu tallaalo boosteradaas loogu dhejiyo marka waxa weeye maadaama uu cudurku daawo lahayn ka hortag maahine in lagu dadaalo sidii dadka loo wacyogelin lahaa oo idaacadaha laga sheego oo t v-yada laga sheego bay maaragtay ku jirtaa haddii kale waxa weeye laga guuleysan maayo cudurka uu soo laba kacleeyo maaragtay nigeria waa lagu sheegay hadda afghanistan waa lagu sheegay maaragtay bakistan waa lagu sheegay madagaskar waa lagu sheegay soomaaliya waa lagu sheegay kenya dhinaca soomaalida xigta waa lagu sheegay marka waxa weeye ololihiisii kick the bolio ah iyo in adduunka laga tirtiro waxay huuda ku tala jirtaa inay laba kun iyo maarata sideed iyo tobanka inay adduunka ka tirtirto laakiin sanadkii horeeto oo nasoo dhaafay afar boqol iyo lix iyo toban qofood baa lagu arkay adduunka hadda inta hadda sanadkan ka tagtana xoogaa waa lagu arkay marka waxa weeye in aada looga dadaalo sidii maaragtay dadka loo wacyigelin lahaa wacyigelintaas unbaa looga bixi karaa maalmo gaara ayaa jira oo dadka la isugu keeno xarumaha ay ka mid tahay cisbitaalka ee mecca nursing home iyo qaybaha kale ee xaafadda isliid dhakhtarka oo la hadlaya qaybaha bulshada kala duwan islamarkaana calaamadaha sida uu ka soo sheekeeyey ama fariimaha la gaarsiinayo iyo sida ay dadku uga faa'iidaysanayaan isagoo weliba ka qaybgeliya culummada iyo haweenka waalidiinta caruurta leh iyo dadka soo bartay howlaha caafimaadka sida kalkaaliyaasha iyo dhakhaatiirta iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in fariimahaasi lagu dhaqmo oo weliba nadaafadda xaggeedana uu xoogga saarayo waxaa hadaladiisi ka mid ah cudurkan booliyaha waxaa lagu kala qaadaa maaragtay horta biyaha aan nadiifka ahayn oo waxawaaye saxarada buu ku jiraa ilaa iyo wuxuu ku jiri karaa saxaro maaragtay soddon iyo shan casho meelahaas marka waxa weeye nadaafada waa waxa ugu muhiimsan horta oo maaragtay masquulaha marka laga soo baxo biyaha wasakhda inaan la cabin inaan lagu dabaalan biyaha maaragtay saxarada iyo waraha iyo waxaasito inaan lagu dabaalan waxyaalahaas waxyaalaha soo gudbiyo weye waxaan waxaa lagu kala qaadaa adiga biyo la cabay iyo cunto la cunay oo saxaro ku laban tahay baa laga qaadaa marka waxa weeye kambeynka hadda wuu ka socdaa nairobi waxa weeye xaafadaha guriguri baa loo galaa oo xaafadaha markaasa la siiyaa maaragtay tallaalkii fariimahaas oo in la qaato oo boosterada ah oo meesha lagu sameynayo inaanan dad waxaa dha- laga dhaadhiciyey jirto laleeyahay tallaalku aidis buu wataayo dadka aidis ku dila- ku ta- ku- ku- ku tilaalayaan iyo dad dhalmadu wax u dhimaa iyo marka waxaas wax ka jira ma jiraan lagu camal falo wax la isfaro aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa dhaktar maxamuud axmed faarax dhaktar bowlo oo ah maamulaha iyo milkiilaha xarunta caafimaadka ee maka nerson home ee xaafadda isley barnaamijkeenii intaa ayuu ku dhan yahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in aad noo soo qortaan afkaartiinna ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ama booliyo fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaan lahaydeen ama aad dhaliilsan tihiin ee ku jira barnaamijka booliyo fikradihiinna noogu soo dira iimeilka laanta afka soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news dot com idinka oo qoraalkiina ciwaan uga soo dhigaya fikradaha booliyo sidoo kale bartaan facebook ku leenahay ayaad nagala soo xidhiidhi kartaan haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii wicitaanka ah oo uu toddobaadkan marti ku yahay dhaktar cabdirashiid xaashi cabdi oo ah madaxa dhakhaatiirta somalilan ismaaciil xuseen farjar ayaana inoo haya
dr cabdirashiid xaashi cabdi ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha n waxaad madax u tahay ururka dhakhaatiirta ee somalilan haddii aan marka ugu horreyse ku weydiiyo bal tallaalka tayadiisa ayaa dad badani dood ka qabaan bal horta tallaalkan iyo tayadiisa maxaad marka hore dhegaystayaasha uga sharxi lahayd aad baad umahadsan tahay ismaaciil haddii la eego xagga qualitiga ama tayadooda runtii dawa aan ah, ka haysan hay-adda w h o tallaal aan hay-adda w h o ka haysan caddaynaa inuu dee tayadiisu wanaagsan tahay oo uu yahay nooc la qaadan karo oo s- oo saxa horta cidima keento dadkana ma siiso midda kale waxaa jirta inuu tallaalkaasi leeyahay waxyaabo lagu ogaado inuu wixii loo baahnaa ama heerkulkii matala loo baahnaa inuu intaa ilaa warshada uu ka soo baxayo ilaa qofka ilmaha yar ee ama qof weyn kii la doonada haddii la siinayo lagu mudayo wax lagu garto inuu ah, heerkulkiisii uu isbedelay iyo inaanu isbedelin oo ilaa waxaa la jeegareeyo aan qofka la siinin ama shaqaalaha bixinaya tallaalku aanu bixin marka waxay leedahay marka horena shahaado la siiyo oo lagu soo hubiyo ah, tirooyin ah, shariikado ama warshado dawooyinka sameeyo khaas oo tiro yar ah ayuu maana sameeyo tallaaladaasi markan dambena qaab baa jirta lagula socdo tayadiisa waan gartay En, doctor horta su-aalo badan baan dabcan na ku weydiin doonaa arrintaa laakiin bal mid ka mid a dhegaystayaasha khadka inagu soo biiray aan fursad siino su-aal buu qabaa isla arrintaa la xidhiidhaad iminka hadlaysay magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa saare maxamed cali waxaan joogaa hargeysa Een, waxaan jeclaystay inaan weydiiyo dhakhtarka eh, maadaama aan barnaamijka la socday hab nooceeya oo ka ca- een, oo u fudud oo dadka miyiga jooga ayuu ilaashan karaa yacni marka waxaan ka hadlaya dadka miyiga jooga waa kuwa een, xanaanooyinka iyo meelahaasi jooga ee aanay ku filnayn leerkii iyo wax kasta hab nooceeya loo ilaalin karaa dawadan booliyada marka su-aashaasaan weydiinayo oo aan jeclaystay inuu dhakhtarku in badan ii fasiro aad baad umahadsan tahay En, doctore aad bay umahadsan tahay inantaasi runtii waa su-aal muhiima una una baahan in dadka si fiican looga jaahilto ama laga siiyo macluumaadka ay u baahan yihiin waa si aad xusta ee horta tallaalkan waxaa loogu talagalay in qof kasta oo bini-aadana ama miyi ha joogo ama magaalo ha joogo meel kasta si loo gaadhsiiyo inay gaadho iyadoo tayadii loo baahnaa leh oo aan wax ah, iska dhimay aanay jirin tayadeedii markaa sida lagu gaarsiiya waxa weyaan ama kooxo ayaa jira tallaalka ah, baabuura la raaca oo la wareega oo cold box waxaan aynu afka qabaad ku nidhaahno oo caag ay baraf ku jiro oo tallaalkiina ku dhex jiro fita amaba ah, tuulooyinka amsiyajada ama xanaanooyinka ku yaala waxay leeyihiin tallaajado tallaajadahaasi haddii aanay kuwii ta- laydhkaa lah- ahayn waxay leeyihiin ga- gaas ay ku shaqeeyaan gaastaasi waa mid lagu shubaan laydh marka marna baktiyaya marna soo dhacaya lagaga kaaftoomay marka wax kasta oo la samayn karayo ayaa la sameeyey si loo hubiyo in tallaalku cid kasta gaadho meel kastana gaadho tayadii loo baahan loo baahnaana uu lahaado si wanaagsan baad dabcan u sharaxday haddaan halkaa su-aal kaa weydiiyo dalka marka ay dawooyinkani imanayaan ma ma sanadkiiba mar baa la keenaa mise waxaa jirtaa xiliyo go-an ayaa loo qiimeeya xilliga loo baahdo oo duruufta markaad eegtid dee kaydka dawooyinka kolley waxaa jirta waxa dee qorshe qorshaa dejisan oo wadanka marka qaarna waxa weeyaan qaar la xilli cambaign waxaan la yidhahdaa ama olole la qaado oo dad badan mar in lagu gaadsiiyo la doonayo qaarna waa kuwa joogtada ah oo caruur kasta oo dee da-dii loo baahnaa la siinayo in la siiyo marka horeba qorshaha ugu jirta marka waxaa jira qiyaasa dee caruurta meel walba ama dal walba ku nool ee da-daasa ee tallaal u baahan sanadka soo socda intay tahay marka sanadkaa soo socda maanta iminka oo kale qorshihiisii lasii sameynaya bisha octoobar september oo kale markaasaa wixii ay u baahnaayeen oo dhan in la keeno la isku dayaya marka xiliyo mar lama wada keenayo marka marba saddex bilood oo kale ama laba bilood oo kale marba mar baa la keenaya marka waa qorshe mar walba xogta la qaadayo baahida iyo wixii yaalla laysku qiyaasayo iyo dalabka la dalbanayo waan gartay mid ka mid a dhegeystayaashaasna hadda haatan khadkii nagu soo biiray oo khadka si toos ugu jira bal magacaaga iyo halkaad kasoo hadlaysid magacayga waa maxamed saciid waxaan joogaa ruushka magaalada moscow waxaana dhakhtarka weydiin lahaa dawada dabaysha sidee ogaa loo ogaan karaa tayadeeda maka jirtaa wax lagu ogaan karo oo ahaysan inkoo camkii hadday tahay garaamka ay tahay iyo waxyaabaha ay ka samaysan tahay saashaan ka dhakhtarka weydiin lahaa ninka aad baad mahadsan tahay dhakhtarkeena su-aasha u deynina aada buu ba u mahadsan yahy walaalkayga rushia inaga soo weydiiyey su-aasha tallaalka dabaysha iyo kuwa kaleba waxa ay leeyihiin marka hore shahaado la socota oo warshadii soo saartay ay ay ay ku soo qorayso tayadeedii iyo siday u samaysan tahay iyo nooceeda waxaasoo dhan waxa kale oo jirta in xaggan heerkulka iyo waxyaabo lagu garanayo haddii isbedel dhaco ay tayadeeda xumaato ay ku dhegan yihiin oo la raacayo oo oo la tahraacayo waxa kale oo jirta mar walba warshadahaasi markay soo sameeyaan in saambal qaar ka mid a iyada oo kedisa looga qaadayo matalan boqolkii mire quraadoodba ama kunkii quraadoodba qaar ka mid a si tantalia sambal dib loo diro oo warshado kale ama cid kale quality xarumahooda sida w h o kale lagu soo hubiyo oo lagu soo tijaabiyo si mar walba loo hubiyo tayadii inaanay isbedelin marka haddiiba saa loo ilaalinayo oo ay noqotay tallaal uu yahay sida uu caalami ma la odhan karaa wuu ka duwan yahay xataa dawooyinka kale dalka la keeno ama tallaalada kale kala duwan kan marka laga hadlayo tallaalka dabaysho kale ma la odhan karaa dawooyin kale wuu ka duwan yahay aada iyo aad buu uga duwan yahay waxaana kuu cadaynaysaa sidaad og tahay dawooyinkan kale ama haadan kuwa irbadaha laisku mudo ama kiniin ama kuwa sharaab ahaan loo cabo cid waliba way keentaa qof kastoo maanta baacamushtaro somaliland jooga hadduu maanta keeno laga yaabo inuu dee isu bedelo nin dawooyinka ka baacamushtara waa suurtagal inuu liisankii ama ruqsadii si fudud u qaato keenina karo laakiin tallaalka haba yaraatee cid brifada oo u keenta baayamushtar ma jirto waxa keenta oo keliya hay-adda ama unicef iyo w h ayaa keena oo kasoo shaqeeya oo shariikado haysta liisan la hubo oo la tijaabiyey tayadooda iyo aqoontooda iyo tallaalka ay sameeyaan tayadiisa oo keliya laga keena marka maha wax cid waliba iska keeni karto cid walibana ka baayamushtari karto gebagabada haddaynu nimaadno bal maxaa usoo jeedin lahayd bal dad badan oo aragtiyo badan ka qaba tayada daawooyinka tallaalka loo isticmaalo haddaad istiraadid bal dadkaa wax u sheeg maxaad odhan lahayd horta warka xun ee maaragtay dee niyadxumada dadka u abuuraa faafidiisu way fududahay waxaa laga yaabaa in mar la maqlo qof baa wax ku noqday ama del hebel baa tallaal caynkaasa wax kale ku qaldameen warkaasi aad buu ufahma ayuu ufidaa oo u faafaa laakiinse waxaa nasiib daraa inay dadku iska indhatirayaan ama in badan aanay fahamsanayn bal dadka curyaamaya ee matalan booliyadoo kale kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideed iyo sideetankii ayay ahayd markii hay-adda w h o shirweynaheedii caalamiga ahaa ee ay isku iman jireen lagu dhawaaqay in la dabargooyo dabaysha berigaa waxa uu marayay dhowr boqol oo kun oo qofka curyaami jiray maanta marka la eego laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaan filayaa afar boqol iyo lix iyo toban qof ayay gaadhay dhibaatadaasi sanadkii kasii horreeyey laba laba labadii kun iyo labaiyo tobankii laba boqol iyo saddex iyo labaatan qof bay maraysaa hadda halka dhowr boqol oo kunna waa laga keenay intaasna way maraysaa marka dadku ha arkaan dhibaatadii intii hore aan ololahan iyo tallaalkan dadka aan la gaadhsiin jirin dhibaatadu heerka ahayd iyo maanta markii dadka badankiisii la gaadhsiiyey adduunkiina laga cidhin tiray badankiisii sida ay u yaraatay dhibaatada tallaalku marka taa ha eegaan inta ay eegayaan hal dhibaato oo meel ka dhacday ama hal wax oo aanay xitaa xaqiijin karin oo warxumo tushii laga yaabo inuu ku lug leeyahay oo dadka soo gaadha bulshadeena aad baad u mahadsantahay doktor cabdirashiid xaashi cabdi gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta ee somalilan oo barnaamijkeenna marti inoogu ahaa
waa hagaag dhegeystayaal waxaad degeysanayseen qaybtii wicitaanka ee barnaamijkeena booliyada uu marti ku ahaa doctor cabdirashiid xaaji cabdi madaxa dhakhaatiirta somalilan oo ismaaciil xuseen farjar uu inoo daadihinayey halka aad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaad soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijkan wacyigelinta dabaysha ee booliyo fadlan noo soo sheeg waxa aad jeclaataan amaba aad daliishaan ee ku jira barnaamijkan booliyo fikradiina noogu soo dira imailka laanta af soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news com idinka oo qoraalkiina ciwaan uga soo dhigaya fikradaha bolio
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii qaybtii dareenka dadweynaha oo ku saabsan khilaafka madaxda dowladda soomaaliya waxaana magaalada nairobi ka soo diray wariyahana v o a maryan maxamuud bare maryan qalanjo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ay ugu talagashay inay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo siday u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka waxaanu toddobaad waliba idinka soo gudbinaa magaalo ka mid a geeska afrika toddobaadkan waxaa barnaamijka aynu kasoo tabinaynaa magaalada nairobi anigoo ah maryan maxamuud bare waxaana ku suganahay mid kamida meelaha dadku ay isugu yimaadaan ee xaafada islii kuwaasoo si weyn uga falanqoonaya xaaladaha baarlamaanka iyo mooshinkii maanta la sheegay in laga qeybiyey iyo weliba buuqii ka dambeeyey waxa igala qeybgelaya barnaamijka jaamac xasan iyo axmed nuur cabdi waxaan ku bilaabayaa jaamac xasan maanta fadhigii baarlamaanka wararka aad ka haysaan iyo mooshinkii laga qeybiyey iyo buuqii ka dambeeyey maxay tahay maaragtay ra'yigaaga ku aadan
aad iyo aad baad horta umahadsan tahay maryan qalanjo waa kaaga mahad celinayaa marka aan kolley shacabka soomaaliyeed baan la qabaa anigu dareenka dareenka dhiilada xambaarsan ee mar walba ka soo yeeraya dalkeennii yacni iyo maamulkeennii iyo hanaankii dawliga ahaa marka la fiiriyo shacabka shacabka soomaaliyeed oo dhan waxay qabaan dareen aad u muujinaya murugo iyo maxaanku idhaahdaayeto in hanaankii dawliga ahaa aad moodo hogaamintu sidii loogu talagalay inaysan maxaanku idhahdaa u shaqaynaynin markaan taa ka soo gudbo dhinacaas maanta waxa ka dhacay baarlamaanka wax la filin karay ahaayeen yacni soomaalidu waxay tidhaahdaa nabaraad og tahay looma qoorgo'o maanta mushkiladihii soo socday qayb ka mida ayaa dhacday laakiin waxaad moodaa hanaan ka duwan yani hanaankii sharciga ahaa in guddoonka baarlamaanku ay u mareen mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha anigu anoo aaminsan in mooshinkaasi hanaan sharciga uuna ku soconin ee uu yahay mid dana gaara laga leeyahay ayaa haddana waxaad moodaa sifo kale oo sharci darro ah in lagu sii maxaanku idhahda lagu sii xoojinayo oo guddoonkiion soo gelin lasii qaybiye mooshinka taasina ay horseeday fawdadii iyadoo aan guddoonkiiba soo gelin guddoonkiina uu yimaada meeshii oo qasan marka waxaan u arkaa arrintaasi inay ahayd arrin ay ku degdegeen qaar ka mida ama xubno ka mida guddoonka baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiinta baarlamaankana waxaa faran maadaama baarlamaankii kala jaban yahay inay hanaan dhexdhexaada labada garab isugu soo jiidaan inta aan la fadhiisanin maxaanku idhahda bannaanku uu bannaan baarlamaanku uu bannaanka ku soo xalliyo khilaafaadka iyaga u dhexeeya taasaan u arkaa aniga fikir ahaan inay tahay hannaanka looga gudbi kara caqabadda walow ay saamayn xoog leh ku yeelatay yacni qaybihii kala duwanaa iyo dhammaan hay-adihii dawliga ahaaba laakiin baarlamaanku waa ishii laga hagayey soomaaliya waa hay-addii wax walba oo hallaaba hagaajin lahayd hadday iyadii hallaysan tahay yaa dalkeennii hagaajin buuqa seed u aragtaa muxuu kula ahaa buuqii ka dhacay iyo kuwii hore uga dhici jiro maantana ay ku xigtay ma kula saxnaa in mooshinka buuq la geliyo mise way kula khaldantaa maya way ila saxsanta way ila khaldan tahay mar walba baarlamaanku inuu sife wanaagsan markii khilaaf sidanoo kale ah uu jiro in la keeno muraayaddii dalka buuq oo yani xubnihii baarlamaanka soomaaliya ay ciyaala suuq isu rogaan ama dad maxaan ku dhahdaa aan mas-uuliyiinhan ay isu rogaan oo shaashadaha caalamka laga daawado maalin walba iyagoo isku qaylaya sidii caruurtii ama maxaan ku dhahdaa ta murmaya ama waraaqa jeexjeexaya taasi waa mid sumcadil ku ah ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo maxaan ku dhahdaa ta guud ahaanba waad mahadsantaha jaamac axmed nuur cabdi adiguna se- muxuu yahay dareenkaaga ku aadan kulankii maanta ee baarlamaanka iyo maaragtay waxyaabihii ka dhacay
aad baad u mahadsantahay maryan een waan salaamay adiga dhammaan shaqaalaha v o a iyo bulshada soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogto Een, runaantii waxa maanta dhacay waa wax yani aan loo dulqaadan karin een, niyadilna ku ah shacabka soomaaliyeed sababtoo ah waa hay-adda keliya ee aan rajada ka qabno in ay wadankii hanaankii iyo haykalka dowladnimo ee barsamaadkii dalka lahaa soo celinayo laakiin qaabka maanta waxu dhaceen een, run ahaantii xildhibaanada foodada sameeya waa xildhibaano aad yani aan isleenahay waxay sumcad dilayaan een, golaha baarlamaanka ma aysan ahayn inay foodo wax ku sameeyaan haddii ay rabaan inay taageeraan in ra-iisul wasaaraha uu sii joogo waxay ahayd qaab sharci ah oo nidaam ah inay wax u maraan laakiin in sidii ilmo garoon isugu yimid oo kale buloon wada ciyaara ay buuq ka dhigaan anigu axmed ahaanteeda waa ila qaldantaha taas ayada waata jaamac een, waxaa tiri moshinku sharci darru ahaa Een, oo aragtidaad waxay kula tahay in moshinku uu sharci darro ahaa Een, haddana xildhibaanada mooshin ka soo horjeeda iyaguna way kula qaldan yihiin Een, sidaad jeclaan lahayd oo ra- dareenkaaga ku aadan in arinta khilaafkan loo mara uu yahay marka waad aad baad u mahadsantahay maryan anigu waan ka soo horjeedaa mooshinka laakiin mooshinka oan u arka khayral sharci haddii ay badbaadada qaranka soomaaliyeed iyo dhismaha dowladda soomaaliyeed ay dan u tahay waa in la raaco sababtoo ah cabdiweli waa shakhsi xasan sheekh waa shakhsi mid waliba shalay buu yimid wuu tegayaa laakiin dowladda iyo dalka dhismihiisa ayaa qof kasta oo soomaaliya mas-uulid ka saaran tahay sidaa awgeed waxaan u arkaa xildhibaanadan noocaan loo baahnayn in ay maxaanku idhaahdaay tu- ay u dhaqmayaan sidaas awgeed nooca aan loo baahnayn ee ah khayrumas-uulinimada xildhibaan soomaaliyeed oo inta tegay jiko baarlamaankii matalay dhexdiisa ku qadaynaya saxan berihiisa madaxa ku wata yacni taas markii la fiiriyo waa sumcaddarro weeyaan waa xildhibaan soomaaliyeed magacanagii iyo sumcaddanadii waa xambaarsan yahay mooshinkan waan ka soo horjeednaa laakiin qaab dhaqanka xildhibaanadana ma taagin axmed adigu sideed u aragtaa sideed een, maaragtay jeclaan lahayd ama ay dareenkaaga ama aragtidaadu ay tahay in maaragtay loo kala saaro madaxda de baarlamaankii wax kala saari lahaa laftirkooda ay halkaa kala taagan yihiin xasee loo maarayn lahaa ay kula tahay Een, aad baad u mahadsan tahay Een, sida uu ka dhawaajiyey saaxiibkay jaamac yani in qaab buuq iyo foodo wax lagu raadiyo horta aad baa looga xun- looga fiican yahay Een, anigu axmed ahaanteyda markaan cabiro dareenkeyga waxaa wanaagsan in sida sharciga ah lagu kala saaro laakiin kuwan ka soo horjeeda een, mooshinka qaabkay wax u maareynayaan qaab macnaha dastuuri ah ama qaab baarlamaanka looga baahan yahay ma ahan sababtoo ah een, cabdiweli sida aniga ii muuqato waa qodax ku taagan horumarka dalka sababtoo ah een, wuxuu noqday qof keli- kelitalis ah marka baarlamaanada mooshinka ka keenana way ku saxsan yihiin waxaanan rajaynayaa inay sii wadaan dadaalkooda ah yani kuwa qaylinaya ah, sidaan aniga muuqato waa iska afar qof ama shan qof oo yani oo majority ahaan markii la yihahdo baarlamaanka iyagu minority bay noqonayaan jaamac een, aan- waxaan je- meesha uu kaga dhawaajiyey Een, marka aan horta ra-iisul wasaaraha soomaaliya ma aha sidaan anigu fikirka aan qabo qodax ku taagan qaranka soomaaliyeed ma aha Een, waayo ra-iisul wasaaraha maalinkii lasoo magacaabay ilaa iyo hadda shaqo umadeed buu hayay shaqatiisa muuna haynin Een, wixii loo soo magacaabay unbuuna shaqadeeda hayay laakiin markii xaqiiqda laga hadlayo mooshinkan hadda saaxiibkay axmed uu sheegay yani inuu sidan hadda ku hirgelay berri wixii la sugaana ay tahay een, gacantaag ra-iisul wasaarahuna uu daaqadda kaga bixi doono anu ma qabo fikirka noocaasa maanta mooshinka horta sharci ma yahay kow moshinku sharci maaha haddii mooshinkani baarlamaanka soomaaliya uu ka maro oo uu maxaanku idhaahdaayeto muxuu sharci weyn bay kula tahay adiga jaamac
waxaa laga soo abaabulay madaxtooyada dareenka xubnaha baarlamaanka soomaaliyeed kama imaanin xubnaha baarlamaanka soomaaliyeed hal xubina oo sheegi kara waxa ay ku haystaan ra-iisul wasaaraha ma jiro sidaan hore kugu sheegay mooshinkan asaga wuu meelmaray qaabkii loo rabayna wuu u dhacay maanta waxa la sugaayo kelina waa gacantaag laakiin kalfadhiga baarlamaanka ma qabsoomayo ilaa mooshinkan uu meel maro waana lagu kala baxayaa waata aad baad u mahadsantihiin intaas waxaan inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada nairobi ha moogaanin inaad toddobaadka dambe la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in fursad aad u hesho inaanu ka soo tebinno magaalada aad ku nooshahay tan iyo intaanu dib dambe u kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo
dhegaystayaal intaasna haddaynu kaga nimaadno barnaamijkii dareenka dadweynaha haatanna ku soo dhowaada sheekada lama huraan oo laga bilaabo caawa oo kale aad si taxane ah uga dhegaysan doontaan idaacaddeenna habeennimo habeen kasta oo isniin ah hadahan oo kale
kusoo dhowaada sheeko taxana ah oo halkudheggeedu yahay lama huraan sheekadan oo qayb ka ah maaweelo ku lifaaqan barnaamijka dabaysha waxa ay ka hadlaysaa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida sheekadan waxaa soo saaristeeda maalgeliyey raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana v o a u fududaysay isticmaalkeeda raadiyaha ergo ee ay isna xaruntiisu tahay magaalada nairobi sheekadan hal abuurkeeda waxaa iskale saxafiga iyo qoraaga soomaaliyeed ee cabdulqaadir maxamed mursal haddaba ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee sheekada
horaymaa buushka u gelaysaa jeegadaad soo qabanaysaa nanka naanta u soo saaraysaa waale laakiin haddii dhaqdhaqaaqdana xabad baan ku waa dhafanaya saas wey war saasa Naxariis biloo male.
waa dhammaatay soma ukaadi ukaadi ukaadi bal maxaa tihin sugay sheeg maxaa tihin aamus waxaan nahay waad garanaysaan waxaan u soconnana waad ogtahay muran iyo qanjac looma baahna banaanka mana u soo saar soo sar wa ilaahay ka baqa adduunyada maanta oo keliima wax isula hara naga xishooda nima dhalinaya tin maxay tasaa noo geliysaan haddaad hadalka sii badisana waa taqaan waxaan samaynayno walaalayaalow idaaya oobbe iisi daaya warsow ilaa malidiin allayo muslin oo inaga
naya aabbaha anagu dooni mayno danna kama leh adigaanu ku doonaynaa dan iskaa toosan iyo dadka jiifa buushashka haddii kale aamusan iyo xabad bay tegaysa aamus aamus shalaab aamus
naya naga aamus Ha Sheekadu samaynayno.
waa nugu dheeraatay, Waa Manaya.
dheeraatay.
Sheekadu Sheekadu waa waa nugu dheeraatay. Xabad ku aamus.
wax dili kale waryaha waxay haysaa wuxuusha waxba isu falin intaa gabadha sida wadda wadda gabadha
allabaay allayaa muslinay allabalambalay allayaday allayaa iga dhiga muslina allaysii daaya allabaay daaya
adeer faarax adeer see tahay bal adeer waa fiicanay horta iduuba waxaad yeelaysaa go'aan dhiiggala iga bedela go'aan sii soo jeexa igaga xir waaya adeer macaan haddan kaaga xiraya adeer bal isug adeer in yar isug
waaryae faarax waaryae faarax waan maqlaynay waan sabaqaynay wixii xalay rasaas iyo dhib dhacaaye eh dee dhibkaagu intee iyo dhaawaxa u gaarsan yahay bal noo waran anigana waa kanoo waad i aragtaa boodada ayay iga dhaawaceen gabadhaydii sureerahaydna way igala tageen meel ay ku sugan tahayna garan maayo adeer macaane bal meeshay ku sugan tahay anaa ka qabaar dooni doone bal haddii ilaahay idin bal aan ku geyna meelaan daawo kaala heli karno dhiigbax baad u dhimanaysaaye sureerna ani qabaarkeedii ugu hadleen adeer aniga haddaan doonaa iska dhintee bal gabadhii ii doona meel ay ku sugantaa bal meel ha lagu sheego geeriya nolol sureer meel ha lagu sheegay mud u malaysan maayo sureer maanta inay nooshahay
waarye faarax dee tani nolol maa habeen walba mid inaga midaasaa loo galaya hablihii baa horteenna habeen walba mid lala baxaya oo lagu kufsanaya cid isu gurman karta ama isu gargaari kartaana ma ay jirto wax naloo gaaraan halkan ku haysanaana ma ay jirto dee faaraxow haddii alle dee kaa kiciyo inantii inoo sahlo dee bushle aan ka gurno dee aan ka tashanno macallin basbaasow ma xumee ma meel kaloon u guurna ayaad noo garanaysaan waa la tashanno waad ogtihiin tubcaana sida looga soo qaxiyey oo dukaankaygii loogu dhacay carruurtaydii sagaalka ahaydna hooyadood lagu dilo ku rajoobeen horta meeshaasu ma tahay meel lagu laabtaa adeer faarax aniga kolley waxay la tahay inaan tuuladeena tubcaano u guurno oo mar labaad aan Ah.
dib u abaabulanno oo aan u dhisanno kolley tan way noo dhaami doontahay waarye dhuubow waa tala aan sina loo hurayn dee ilail sidani geeriyo nolol midna maahayn horta waxaan idiin sheegayaa halkan walba danbaa ina keentay dayna way naga kaxeen bal horta gabadha idin sureeraheed meel ha lagu sheego iyada igu daray maanta geeriya nolol meelay ku sugan tahay garan maayo baariye dhuubow adigu dee haddii aan laydmaynantii raadi dee aniguna odayga faaraxeed intaan dameerka ku qaadan meelaha wax dawaa kala daydaaya dawalaan buu u dhimanayaa waa hadalku waa inoo saase markaan isku soo noqono haddii lahayd haddii aan laydmo waxaanu ka tashan doonaa Insha Allah.
sidaan buushashley uga guuri lahayd waa caynkaa wey
asalaamu calaykum haya ardo saaka maxaad sheegtay wacalaykum assalaam aw nuurow waa la soo nabad kacay warar kalena waa iska jiraan wararka kale waad ii sheegi doontaaye bal koobkii bagayska ahaa ila soo gaar ardoy alla shaah jecela aw nuurow weli shaahay sidii maa ku tahay aw nuurow in yar in yar baa hadhaye balu yara kaadi
ardoy mid hore u socota maahi waa maxay ardoy shaaha weli aan diyaar ka ahayn xilligan sow ma ogid inaan tubcaanoo idil adiga uun shaaha kaa cabo waan ogahay mase i weydiisa aw nuurow waxa aan saaka ku soo habsaamo haye saaka war baad haysaaye bal soo daa awalba waxaan ka war qaadanaa waa adigii ardoy waxa warku igu soo gaaray in la dhaawacay faarax dheere inantii keliyahayd ee sureer ee ilmaha rajada u haysayna la kaxaystay la kufsaday oo si xun loo galay waa arrin xun alla ilaah waa arrin xun oo dhiila leh ee haatan bal siduu yahay xaalkiisu ilaahay ma haddii gabadhii waa la helo waxa laga helay meel kayna hase ahaatee si xun ayaa loo dhaawacay oo ay u dhaawacantay iyo si aan la sheegi karin bal adigu aw nuurow waxaad ka soo qaadaa gabadh yar oo bahalahaaligan say noqonaysaa allow sahal umuuraha Mm, waan gartay haye waxaa kale oo la ii sheegay in hadda la soo wado faarax dheere dameerkii dhuubowna la soo saaraayo dhiigbax daawola'aan ay u ildaran yihiin isaga iyo gabadhiiba carruurtii yaryarka inay la socoto gartay mar hore aan loo baahnaa inay isaga yimaadaan oo tuuladoodii isaga soo laabtaan haye bal ii wad sidaa darteed ayaan tuulada tubcaanood u dhex maraayay si dadka loo gacan qabto reerka oo loo gargaaro oo wax loogu taro dee alla ilahe waa tallaabo wanaagsan
waxaad maqasheen qaybtii koowaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo xaruntiisu ay ku taallo magaalada nairobi ee dalka kenya
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filayaa inay sheekadaasi aad idiin cajabisay iyada oo qaybta labaad ee sheekadaasina waxaad dhegaysan doontaan toddobaadka dambe maalinta isniinta habeennimada hadahan oo kale waa hagaag dhegaystayaal halkaasaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkii wacyigelinta dabaysha ayaananu ku guda jirnaaye haatan ismaaciil xuseen aan ka codsado bal qodobadii wararka doorarka ugu roonaa haynoo dulmaro mahadsanid sahra ugu yaraan sagaal qof oo shan ka mid ahi ay yihiin maleeshiyada al-shabaab ayaa ku kala geeriyooday duqaymo cirka ah iyo gantaalo ay rideen ciidamada kenya saacadihii lasoo dhaafay kadib weerarkii dadka badan ku dhinteen ee ururka al-shabaab ay ku dileen siddeed iyo labaatanka qof ee u dhashay dalka kenya duqaymahan ayaa ka kala dhacay deegaanada ceelcad oo ku taalla gobolka jubbada hoose iyo gadoon gadoon dhawe oo ku taalla gobolka gedo dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan rayd dhinaca kalena xaaladda magaalada mandheera ee dalka kenya ayaa degan iyada oo halkaasina ay ka dhaqan gashay bandow kadib weerarkii dhowaan ay deegaankaasi ka geysteen kooxda al-shabaab oo ay ku dileen siddeed iyo labaatan ruux oo bas halkaas ugu safrayey ciidamada amniga ee kenya ayaa si weyn u adkeeyey xaaladda ammaanka ee gudaha magaalada iyo weliba deegaanada ku dhow xadka soomaaliya saraakiil reer afghanistan ah ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey inuu isku qarxiyey garoon lagu cayaarayay kubadda gacanta waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa konton qof ciyaartan oo dhacaysay oo ka dhacaysay aan idhaahday magaalada yaxya kheel ee gobolka baktika ayay kasoo qayb galeen dad aad u badan ka sokow dadka dhintay waxaa goobtan ku dhaawacmay ilaa siddeetan qof oo kale oo xilligan lagu daaweynayo goobo caafimaad oo kala gedisan oo ku kala yaalla kaabuul baktika ayaa ku taalla xuduudda dalkaasi la wadaago bakistan wuxuuna ka mid yahay mid gobolada sida weyn ay u saameeyeen howlgallada ururka daalibaan uu kaga soo horjeedo xukuumadda afghanistan mahadsanid ismaaciil xuseen haatana dhegaystayaal bal aynu ku wada nasanno dhinaciisa ogaanta iyo heesaha dabacsan waxaa idinku soo maqan heesay qaadayso fanaanada leyla cabdulaahi cumar
cididada jidhiirte kala jeexa idiyo ugu jiri dhaweeyaan dhirtu waxay ku joogtee xididada jidhiirte kala jeexa idiyo ugu jiri dhaweeyaan dhirtu waxay ku joogtee Jecelahay adiga jira jawharad ifaysiyo wadnahayga jehbaar akalgacayl ku jabse jawharad ifaysiyo wadnahayga jehbaar akalgacayl ku jabse niyad ku janjeedhiyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho niyad ku janjeedhiyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho Jeel jeel qabo, ila jeero ceel dego, ilma jaba qiraadiyo, jirri qisiga ma daaye. Hadduu jeel jeel qabo, ila jeero ceel dego, ilma jaba qiraadiyo, jirri qisiga ma daaye. bulshada ma jooje Anna la hasho, anna la hasho, anna la hasho joogtaay jamashadaadiyo ulashada ma jooje ulashada
heestaa jamasho iyo leyle cabdulaahi waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii cawaysnimo tan iyo intayn idaacadaha soo socda ku kulmayno waa ismaaciil farjar iyo sahar ciidle nuur iyo bahda v o idinkaga tegay sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh aan jabaynin qalbi jirircoodiyo laabtayda kama jaro ahilo aan jabaynin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.